magaalada baydhabo ayaa waliba leh kaqoobaday kulan dadweyne oo lagu kudooday ridan fiiryawkii walkubedelowka oo tobida shanaad ilaa sagaalaad ee dastuurka kumeeldeerka ee dalka kaasoo yahay qaban qaabaday wasaaradda dastuurka koonfur galbeed kulanka oo dareera doona muddo saddex maalmoode waliba ku qeybgalay mas-uuliyiin ku tirsan maamulka koonfur galbeed odayaalka dhaqanka ururada bulshada rayidka iyo qeybaha shardun ee bulshada magaalada baydhabo agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka koonfur galbeed oo ku hadlay kulanka iyana faahfaahin kubi ujeedada guud ee lankudoodawa warkubedelowka tobadii shanaad ilaa sagaalaad ee dastuurka kumeeldeerka dalka
ujeedada oo focuska nin saaro oo focuska gaarka nin saaro oo tobadii shanaad ilaa sagaalaad meeta horey ma lahaan dhamaahay afar octuba kumada dastuurka dowladda federaalka soomaali baarlamaanka ansixi hatana mayba gacantiri kahaye otobadaha kiige oo kuma tahay shan ilaa octobka sagaalaad dhowr jeer hore iyo may lahaay otobada oo kale dhisinkaweeli oo wadatashir kuwaaladi wili mayba kamay dareertay wadatashigii iyo gebagabadii oo laha gebagabaayey wadatashigii iyo may lahaay aragti arurintii laga sameeyey otobada shan ilaa sagaalaad mardhown maybar rajeeya inay madaraay baarlamaankii la horjeeyey oo siiso madaraay usuna ansixifaday afhayeenka odayaalka dhaqanka koonfur galbeed malaaqdarow yacquub eedhinishii ku hadali war ku-bedelowka tobada shanaad ilaa sagaalaad ee dastuurka kumeeldeerka dalka dastuurkii oo mudaan laka dhago lahay ini wallaku ero shacabkina lahaan bandhigo odayaalka dhaqanna qiibku naqdaan ulmaa-udiinka qiibku naqdaan walaagii diinta islaamka shaqanka lahayna laku reebo walaagii dhaqanka suubanaaya ee soo jireenka haya ummadda soomaaliyeed laka dhaqaayo laku reebo walaagii dancee koonfur galbeed laka darsado ujeedka anka weyn intaasu marka kuma hadnaqaana si khaas ama inku kuma hadnaqaane wasiirkeena dastuurka ee reer koonfur galbeed wasiirka wasaaradda arrimaha cadaaladda iyo garsoorka koonfur galbeed iyo wasiirka wasaaradda dastuurka koonfur galbeed yerinisho iswadajiran ku hadali arrimaha walkubedelowka tobyada qaar ee dastuurka oo mataqaanaa ka hadlaya arrimaha dowladda o dhan waxaa ku jiraan baarlamaanka xubnaha fulinta garsoorka dhammaan waxay ku jiraan cutubka shanaad ilaa iyo sagaalaad runtii waxaan nala soo xushay halkan oo mataqaanaa joogta bulshada reer koonfur galbeed oo idil saddexda gobol waxaana laga soo xeshay intiina meesha fadhiya inaan ka noqonin wax markhaati ah oo aan ka noqono wax wax ku biiriya urka wuxuu yahay waa mid kabaya asagana ay base ay u tahay qodob ka mid a qodobada dastuurkeena ayaa waxay dhigayaan in aasaaska ay tahay diinta islaamka qur-aanka iyo sunnaha nebiga moxamed sal alla alay slam ayaa waxay aasaas u yihiin dastuurkeena marka dastuurkaas ayaa maanta dib weegistiisa aan u joognaa meeshan in aan ka fekerno qodob kastoo aan fiirinayno annagoo u fiirinayno marka hore in diinteena maxay ka qabtaa dhaqankeena suuban odayaasheena dhaqanka hadda ay sheegayeen maxay ka qabtaa maxay ka qabtaa deegaanadeena dantooda iyo dadka aan annaga matelno dantooda maxay ka qabtaa intaasoo qodob annagoo u fiirinayno dalka guud ahaantiisana maslaxadiisa guudna maxaa ah qodobkee u wanaagsan sidee in loo dhigo ayaa u wanaagsan intaba markaan ka fiirino ayaan go-aan rasmi aan ka gaari karnaa marka dib weegistaas ayaan samaynaynaa wadatashigaasi qof walbaba in uu ku daro ra'yigiisa iyo taladiisa ayaa loo baahan yahay